alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin salى اllah wslm calى nabiyina mxamedi wcalى alihi wsaxbihi wslm wbacd albaab اlأwal fii aطraafi min fadiilati tilaawati اlqur'aani wa xamalatihi baabka koobaad wuxuu ku saabsan yahay fii aطraafin qaybo oo min fadiilati tilaawati اlqur'aani wa xamalatihi qur-aanka akhrintiisa iyo dadka qur-aanka sida fadaaئiشha ay leeyihiin qaybo ka mida inuu meeshan ku bandhigo muؤalifku qaala اllah عaزa وaجل إn اladiina ytluuna kitاab اllah وأqaamuu الصaلاaةa وأnfaquu mima رaزqnaahm sirا وعalaaniyة yarjuuna tijaaraة lan tabuur liwafiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlih inahu gafuurun shakuur allahu subxaanahu watacaalaa waxa uu leeyahay ina aladiina kuwa yatluuna kitaaba allahi akhrinaya kitaabka allah kuwa akhrinaya kitaabka allah akhrintaas marka waxaa soo gelahaya akhrinta xisiga ah oo ah qur-aankii akhrintiisa iyo akhrin macnawi ah oo ah alcamalu bilqur'aan labadaba akhrin baa la yidhaahda qofkii afka ka akhrinhaya waa taali qofkii qur-aankii ku camal falahayana isagana waa taali bilqur'aan وأqاamuu الصaلاaةa salaadiina toosiyey وأnfaquu mima raزqnaahm ee ka bixiyey wixii aanu siinay wax ka bixiyey siran si qarsoodi ah iyo وacalaaniyatan si muuqata yarjuuna waxay rajaynhayaan tijaaraةan tijaaro lan tabuura aan baarinin tijaaro aan baarinin ee ka baxda ayay rajaynayaan marka tijaaro allah subxaanahu wa tacaalaa agtiisa laga aqbalay oo u baxday oo aan ka baarin ayay rajaynayaan liyuwafiyahum laamtaa marka waa xarfu jar weeyaan waxaa loo baahan yahay shay iku tacalluqdo mutacalaqii marka waxaa usoo qadarataa ficil uu ku tacalluqo wacadahum allahu subxaanahu watacaala wuxuu u ballan qaaday iyaga bian laa tabuura tijaaratuhum tijaaradoodii inaysan baarin buu u ballan qaaday liyuwafiyahum ujuurahum si uu uga oofiyo iyaga ajaryaalkoodii wayasiidahum min fadlihi uuna u siyaadiyo fadligiisa uu wax uga siyaadiyo fadligiisa marka dadka marka sifadaas leh oo ah allah subxaanaه wa tacaala kitaabkiisa kuwa akrinhaya oo salaadii toosiyey oo wixii allah subxaanahu wa tacaala uu siiyey wax ka bixiyey waxa ay bixinayaan ha noqdeen wax waajib ah oo sakawaadkii oo kaleeto ah ama ha noqdeen wax sunno oo ah sadaqaadka tadawuca ah weliba sadaqaadka bixinteedii waxaa sii wanaagsan haddii ay tadawuc taha sir in loo bixiyo qarsoodi laakiin sakawaadka waajibka ah in loo bixiyo calaaniyatan baa habboon marka calaaniyana waxbay u bixiyaan wixii ku habboon bay u bixiyaan qarsoodina wixii ku habboon bay u bixiyaan xadiidkii waa garanaysiin min asabca aladiina yudiluhum اllahu fii dilihi warajulu taصadaqa bisadaqaةi faأkhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ilaa heerkaas uu qarsoodigu ka gaaro uu isaga iska una iska warqabin oo wixii midigtiisu ay bixinayso ay bidaxdiisu ka warqabinin yarjuuna tijaaratan lan tabuura waxay rajaynayaan tijaaro ka baxda oo aan ka baarinin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa meel uga dhacda wacadahum wuxuu u ballan qaaday bianlaa tabuura tijaaratuhum tijaaradoodii inaysan baarinin ayuu u ballan qaaday liyuwafiyahum ujuurahum si uu ugu oofiyo iyaga waa dadka qur-aanka akrinayee ujuurahum ajaryaalkoodii si uu uga oofiyo ajaryaalka oofintooda marka waxa weeyaan shaygii taaca oo ay sameeyeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u toban jibbaaro waa ajar oofin weeyaan taas wixii intaas ka badan oo mina alcashri ilaa sabci mi-ati dacfinna waa fadli ziyaadaho ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofka siiyo marka ajar oofinta iyo fadligu marka way kala duwan yihiin bacdu ahlilcilmi waxay dhaheen ajar oofintu waa min alcashri yacni shaygii min waaxid ilaa cashara in loo labanlaabo oo hal shay markii uu sameeyo toban looga dhigo waa ajar oofin ziyaadada fadliga ilaahay ahuna waxa weeyaan in uu toban jibaarkii intuu uga badiyo ilaa toddoba boqol uu u labanlaabo halkii doolar uu noqdo toddoba boqol oo doolar bacdu ahlicilmi waxay dhaheen tadciifka xasanaadka kulligiis waa ajar oofin oo ha noqdo toban jibaar ama ha ka badnaado ilaa toddoba boqol laga gaaro waa hadba sidii loo kala niyo wanaagsan yahay eh intaas oo dhan waa ajar oofin laakiin siyaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu ajar oofinta ku darahayo waxa weeyaan bay dhaheen bacduhum annadaru ilaa wajhi illaahi subxaanahu wa tacaala sida allah subxaanahu wa tacaala aayad kale uu ugu yidhaahday liladiina axsanu اlxusnaa wa ziyaadatu alxusnaa maxay tahay waa abaalmarintii oo jannada ah ziyaadaduna maxay tahay annadaru ilaa wajhi illahi subxaana wa tacaala jacala llahu min dalik ayb bacdu ahlicilmi waxay dhaheen fadligaas waxa weeyaan an yushafacuu fii gayrihim keyrkood in shafaacadooda la aqbalo ay keyrkood u shafeecaan weeyaan bay dhaheen ziyaadadaas oo wayaziidahum min fadlihi innahu allah subxaanahu wa tacaala gafuurun waa mid dembi dhaaf badan oo dembina uusan qufraankiisa ka weyneyn shakuurun shukri badan oo camal yar oo ikhlaas leh abaalmar weyn ilaahay subxaana wa tacaala ka ratibo oo ku abaalmariyo aayadda marka waxay tilmaamaysaa dadka qur-aanka akhriya muarif ibnu cabdillaahi ibn shakhiir wuxuu yidhaahday haadihi aayat اlquraa waa aayadda ay quraa'du qur-aanka ku leeyihiin weeyaan waa inay iska fiiriyaan marka waxaa looga baahan yahay dadka quraa'da ahu si ay u helaan abaalmarkaas ay aayaddu tilmaantay oo ah shay aad iyo aad u weyn oo u qiimo badan waa in laga helaa marka tilaawat اlqur'aan wa iqaamu الsalaati wاlinfaaq waa in laga helaa oo ay qur-aankii si fiican u akhriyaan akrin xisi ah iyo akrin macnawi ah oo markaana salaaddii ay hagaajiyaan oo ay fiqh u yeeshaan salaaddii toosinteeda oo ay nafaqeeyaan wixii gacantooda ku jira ay wax ka bixiyaan aysan noqonin sidii aan macalimiinteena igu soo gaarnay macallin isagaa wax la siiyahay wax lama wax lama waxa weeye wax isaga wax ma bixiyo maya macalinka waa inu wax bixiyaa qabri qoray ka qaad ma leh qorsaar buu leeyahay soo lama dhihi jirin qabri maaha macallinka macalinka waa inuu wax bixiyaa weeyaan haddii marka ay iyagu ka soo baxaan marka awsaaftaas ilaahi subxaana wa tacaala ballanqaadkaas buu u bixiyey yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyuwafiyahum ujuurahum wayasiidahum min fadlihi marka waa inay gartaan macalimiintu inay tahay aayaddoodii sida uu mutarif uu leeyahay haadihi aayatu alquraa ma keligood baa qur-aanka iska leh mase aayado bay la gaar yihiin aayaddan bay la gaar yihiin ayaga marka oo si gaara iyaga uga warramaysa warawaynaa عن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن waxaan warinabuu leeyahay da asagoo cumaan wax kama wari kare eh waxaan warinay oo aan sanad ku warinay weyaan ulajeedadu marka cumaan ibnu cafaan aan ka warinay radia allaahu canhu inuu yidhaahday cumaan qaala rasuulu lahi sal slm rasuulkii wuxuu yidhaahday khayrukum idinka waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana qofka qur-aanka barta wa callamahu isaguna sii barta dadka waxaa ugu khayr badan qofka qur-aanka isagu barta dadkana bara macallimiinta qur-aanka dhigaysaa waa inay qalbigoodu ku degaanaado marka dadka inay ugu khayr badan yihiin oo ay ku dadaalaan mihnada iyo sinaacada ay ku jiraan mihnada ugu wanaagsan in ay tahay haddii uu ikhlaas uu jiro iyo aadaabtii laga rabay mucallimka inuu ka soo baxo من تعلم القرآن وعلمه رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه بخاري بقى صحيحه سكوري حديث كاس الذي هو صح الكتب بعد القرآن الصقو أهمك صحيح البخاري الصح الكتب كتب فوق صحيح نمبضنا بعد القرآن قرآن ككذب xadiidkan markaa waxaa wariyey abu cabdiraxmaan assulami ninka la yidhaahdo oo ah nin qur-aanka ka qaatay cumaan ibn cafaan radia allaahu canhu oo taabici ah raximah llah waxaa ku jiray marka fii bacdi riwaayaat waa iska soo gaabiyey mualifka inuu yidhaahday فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا ها أرنك ماشان إفريسيي وحديث كان بيرا حديث كان عثمان كوريي مرك حديث كان مركو أخريو وحريه جري وحا ماشان إفريسيي وحديث كان عثمان كوريي بيرا حديث كان باميل إفريسيي بيرا وإيو أقلاضي إنان أفريستو قرآنك إنا تتكبره الxاaفظ بن xجر wuxuu leeyahay cلم القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف ilaa laga soo gaaro xajaaج بن يوسف cثmaan بن cafاan khilaafadiisii buu qur-aan bilaabay akrintiis iyo baritaankiis ilaa laga soo gaaro dowladdii bني أمyة xajaaج بن يوسف waqtigu ciraaq haystay intii laga soo gaaro alxaafid ibn xajar wuxuu yidhaahday wa bayna awali khilaafati cuhmaana wa aakhiri wilaayati اlxajaaj waxaa u dhaxaysa buu leeyahay marka cuhmaan ibnu cafaan khilaafadiisa bilowgeeda iyo xajaaj wilaayadii uu ciraaq uu ku haystay intii u dambeysay fatrada u dhaxayda waxay la agtahay buu yidhaahday ثنaani وasabcuuna sanaةa ilaa ثalaaثaةa ashhurin toddobaatan iyo laba sannadood bay la egtaha buu yidhaahday oo saddex bilood dhiman intaas buu marka qur-aan akrintiis iyo baritaankiis uu u fadhiyey raximah الlah وعan caaشhaةa radي الlaه عanهa qaalat qaala rasuulu الlahi salى الlah عalayه وasلم اladii yqرأ الqur'aana الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري وأبو الحسين مسلم, مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري في صحيحيهما xadiidkaas caaisha wariday radi allahu canha waxay leedahay aladii yaqra'u lqur'aana ninka qur-aanka akhriya wa huwa maahirun bihi qur-aankiina xariif ku ah aad u yaqaan aan jebinayni oo aan khaldayni maca asafarati waxa uu la joogaa yowmu اlqiyaama asafara waa jamac mufradkuna waa saafir saafirna waa bimacnaa rasuul waxa uu la joogaa marka rususha ilaahay oo malaa'igta ah asafara yacni rusulullaahi oo malaa'igta ah alkiraami ee karaamooyinka leh albarara ee ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecsan oo daacadiisa u taagnaa oo aan ilaahay caasin marnaba kuwaas buu yowmulqiyaama la joogaa ilaan iyagana marka qur-aanka ilaahay bay xifdisanaayeen isaguna waa xifdisan yahay ayni buu u yahay marka iyagu buu yowmulqiyaama la joogahayaa marka oo manaasisha ay joogaan uu la joogahayaa marka waxaa ka muuqata marka ajar aada iyo aada u weyn inuu helay qofkaas waladii yaqra'u lqur'aana ninka qur-aanka akhriya wayatatactacu fiihi ee qur-aanka kiciya oo ku laalaabta oo aan aada u garanaynin wa huwa calayhi shaaqun qur-aankii akhrintiisuna ay dhibayso lahu ajraan laba ajar buu leeyahy ajarna waa juhdigaa uu bixin hayo iyo dadaalkaas ajarna waa qur-aankii akhrintiisa marka laba ajar buu leeyahay haddii la yidhaahdo laga fahmi mahayo labadaas ajaru inay ka wanaagsan yihiin qofkii maahirka ahay abaalmarintiisii qofkaas baa abaalmarin ku sarreeya laakiin isagana laba ajar buu leeyahay waxaa wariyey buu yidhaahday albukhaari o abulxusein muslim ibnu اlxajaaj ibnu muslim annaysaabuuri fii saxiixayhima labadooda saxiix ay ku wariyeen وعan abi muusى الأشcariي radي اllه عanه qaal qaala rasuulu الlahi slى اllahu عalyه waslm maثlu الmuؤmin اladii yaqrأu الqur'aana mil maثlu اlأtrujati riixahaa طayib وaطacmuhaa طayib وmaثlu الmuؤmin اladii laa yaqrأu الqur'aana maثlu التmrati laa riixa lahaa waطacmuhaa xulwun wamahalu lmunaafiqi aladii yaqra'u lqur'aana mahalu اrayxaanati riixuhaa طayibu waطacmuhaa mur wamahalu lmunaafiqi aladii laa yaqra'u اlqur'aan kamahali اlxandalati laysa lahaa riixun waطacmuhaa murun rawaahu اlbukhaariyu wamuslim abu muسى الأشcrي ayaa wariyay xadiidkan magaciisa ayaa garanaya abu cabdالlahi بn qays aلأشcrي waxa uu leeyahay rasuulka ayaa wuxuu yidhaahday aladii mahalu الmuؤmini qofka muؤminka ah sifadiisu waxa weeyaan aladii yaqrأu الqur'aana qur-aanka akriya mahalu اtrujati fawaakihda la yihaahdo ama faakihada la yihaahdo utruja ayuu la mid yahay marka qofkaas sifadiisu waxa weeyaan oo uu la mid yahay faakihadaas la yidhaahdo alutruja taqriiraadkan buu leeyahay marka alimaamu nawowi oo uu ku sharxay bacd akalimaat fii aakhir alkitaab hada nimankan marka mucalliqiinta ahaa marmar soo hormariya utrujada tafsiirkeeda waxay dhaheen horta bidami اlhamzati wاlraa'i utrujati baa loo akriyaa qaala اljawhariyu qaala abu zayd wayuqaalu turunjatuna waa la yidhaahda utrunjatina waa la yihahda sidaas ba sidaas saddexda siyood baa loo akri karaa waxa weeyaan marka fawaakih aan hadda dhulkaan laga helinin faakiha oo u eg liima dhanaanta kana waa weyn oo midabka liima dhanaanta midna waa xoogaa cad tahay midna waa cagaaran tahay midna cadcad ay u eg tahay iyadayna ku fasiilo tahay marka shaxmi baa hoosta uga jira shaxmigeedana waa la cunaa miro kasii hooseeyana way leedahay marka faakiha aad u qiimo badan weeyaan alxaafid ibnu xajar ayaa nimankan mucalliqiinta ahu ka soo naqliyeen marka fawaa'idda utrujada oo dhulka maaragtay shaam baa aada looga helaa waxay dhaheen waxay ka mid tahay fawaakihda macaan caraftana leh yutadaawaa biqishrihaa qishrika kole qolofta kore horta waa la isku daaweeyaawe buu leeyahay alxaafid ibnu xajar wa huwa mufarixu bilkhaasiyati wuxuuna ka mid yahay mawaadda farxisa qofka ka farxisa oo qofkii murugaysan ama maarata xanaaqsan oo kaleeto haddii la siiyo tufarixu اlquluub maadooyin saasa yaa jira marka oo dadka maalan amraada nafsiga qaboo kaleeto la siiyo xoogaa farax hadgeliya mufarixaة bاlkhaasiyati buu leeyahay marka wayustakraju min xabbiha duhnu lahu manaafic midhaha hoosteeda ku jirana waxaa laga sameeya ama laga shiidaa duhni faa'iido leh waqiila ina اljina laa yaqrubu اlbeyt اladii fiihi اlutruju geeda uu dhibsadaa jira jinniga marka wuxuu ka mid tahu leeyahay marka geedaha uu dhibsado gurigii ay utrujadu taallo uuna soo gelinin waxyaala tajaarub lagu ogaadaa jira marka wax ma aha hadda la leeyahay maxaa daliil u aho maxaa xadiid maaragtay jira arrintaas tusinhaya maya waxyaala tajaarub lagu ogaadaa jira marka waxyaalaha dibiga ku saabsan khaasatan ayib marka maada ama faakiha aad u wanaagsan weeyaan aada u qiimo badan waxayna dhahaan ragga maaragtay ka sheekeeya ixjaaska qur'aanka ama sunnada fawaakihda ama acimada qur-aanka iyo lagu sheego sunnada waxay leedahay khawaas aan la koobi karin ku sheegitaankeeda ayaa wuxuu tusinayaa bay dhaheen ay shay oo la cuno ama faakiho ah ama la cabo oo fi lkitaabi wasunnati magacooda keliya xataa uu ku yimaaday khaasiyaad aan la koobi karin oo zaman kastaba wax laga ogaanayo baa yay leeyihiin bay dhaheen riixuhaa طayibu waطacmuhaa طayib carafteeduna waa wanaagsan tahay dhadhankeeduna waa wanaagsan yahay qofka markaa mu'minka oo qur-aanka akrinhaya qur-aankii laga maqlahayey iyo iimaanka qalbigiisa ku jira labadaba markii la fiiriyo taas buu la mid yahay marka waa qof raa'ixo wanaagsan gudihiisana uu khayr ku jiro oo iimaan ah wamahalu lmu'mini aladii laa yaqra'u lqur'aana qofka mu'minka oo qur-aanka aan akrin yacni qur-aanka aan garanaynin weeyaan marka mahalu tamrati timirta ayuu la mid yahay laa riixa lahaa caraf ma laha wa طacmuhaa xulwun laakiin dhadhankeedu waa macaanta marka iimaankii ayaa timirtii la mid ah ya riixuhaa طayib waطacmuhaa طayibun laa riixa lahaa waطacmuhaa xulwun saas miyaan dhahan laa riixa lahaa waطacmuhaa xulwun nusqada sidaas waa inay noqoto nusqada marka nusqadaana ugu saxsan kitaabka bacda usbuuc bay imaan doontaa kulley qofkii raba inuu yani nusqa uu ka goobto waxaa dhici karta bacd usbuuc inay imaato marka nusqada ugu saxsan weeyaan laa riixa lahaa waطacmuhaa xulwun caraf ma laha laakiin dhadhankeedu wuu macaan yahay marka iimaan baa ku jira laakiin wixii carafta ahay oo qur-aankii akhrintiisa ahaa waa ka maran tahay wamahalu munaafiq aladii yaqra'u lqur'aana mahalu rayxaana ninka munaafiqa ah oo iimaankiisu carabka saaran yahay laakiin qalbigiisa gaalnimo ay ku gaamurtay mahalu rayxaanati wuxuu la mid yahaa rayxaanta riixuhaa طayibun wa طacmuhaa murun carafteedu waa wanaagsan tahay laakiin dhedhankeedu waa qaraariya marka qur-aankii waa laga maqlahayaa qur-aankii waa akrinhayaa laakiin wax uga hooseeya ma jiraan gudahuu ka khariban yahay marka marka dhadhankiisa gudahahu waa xun yahay wamahalu lmunaafiq aladii laa yaqra'u lqur'aana kamahali اlxandala munaafiqa aan qur-aanka akrinaynin waxa uu la mid yahay qaradameer oo kaleeto laysa lahaa riixun wa طacmuhaa murun carafna ma laha dhadhankeeduna waa qaraar yahay marka asaga laa daakhil walaa khaarij wax laga arko debedda ka yaalla oo qur-aan akrinana lagu mahayo gudihiisana iimaan kuma jiro marka xandaradaas buu lamid yahay rawaahu الbukhaariyu wamuslim وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم حديث أبو سوقع بيمركه ديراي وكوهاي عامر بن واثلة رضي الله عنه أيا وحوليه إن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعصفان نافع بن عبد الحارث من ليرى هذا oo madiine usii socda iyo cumaroo madiine ka soo socda ayaa cusfaan ama casfaan ku kulmay waa waddada madiine aadda oo maka ka baxda sagaashan kiilo markii la maro la socdo wa kaana cumaru yastacmiluhu calaa makkata ninkaas marka naafic ibnu cabdilxaarif cumar waali ayuu uga dhigi jiray maka oo markaasba inuu waali ka ahay baa muuqato marka faqaala man istacmalta calaa ahli اlwaadi iyaad uga soo tagtay oo aad ku soo dhaaftay waadiga ahalkeedii waadiga ahalkiisii waadigu marka waxa weeyaan ahlulwaadi waxaa laga wadaa ahlu maka ila waa garan waa garanaysiin meesha kacbadu ay ku taallo waadiyaba hoos mara oo kacbada intuu maro oo hoos maro ayuu xagga junuubka u dhaadhacaa waadi ka yimaada xagga madiinaad ayaa hoos mara kacbada oo maaragtay aad u weyn oo maaragtay markuu biyuhu aad aad uga da-aan aad u biyo keena oo labada buurado buurta maclaad maaragtay iyo buurta kaleo kasoo horjeeda inta u dhaxaydaba waadiba weeyaan marka waadigaas markay biyuhu aad u yimaadiin ayuy kacbada hoos maraan oo agga junuubkay u gudbaan mar laga joogo soddon sano waxay dhaheen waadiga intuu biyo keenay ayaa biyihiisii waxay gaareen albaabka kacbada oo ah hal mitir iyo wax ka badan bay gudaheeda gaareen oo laga baxay marka lagu ka waayo oo usbuuc dhan ay biyihii kacbada albaabkeeda taagnaayeen oo dadka ay soo geli waayeen ilaan hal mitir iyo ziyaado weeyaan marka man istacmalta calى ahli اlwaadi faqaala ibnu abza ninkaa la yidhaha ibnu abza ayaan uga soo tegay buu yidhi qaala waman ibnu abza uu kumu ahay kaasuna qaala mowla min mawaalina waa nin mawlaheena mawaalideenna ka mid a waa nin mawla ahoo mawaalideenna ka mid a yani ninaan carabta ka mid ahayn weyaan marka n muslim ah de carabtuna ma ogola nin aan carabi ahayn inuu madax u noqdo waa un anafaadka shucuubta ku jirtay ka mid tahay yani meel kore haddii aan la sii aadino soomaalida dhexdeeda waxaa dhici karta marka inaysan waxba isu oggolayn oo qabiilo qabiilo inuu u taliso ogol inaysan jirinin iyagu marka iska dhaaf nin mawlaa inuu u taliyo ee iyagii ayaa maaragtay issii kala liido oo gobolkood una gobol kale ogolaynba inuu madax u noqdo iska dhaaf inuu madax u noqdo xataa haweenka ku dari mahaya qabaa'ilka hadda jira oo maaragtay ay xaqiraan waxaa ka mid a qabiilada ibnbaas uu ka dhashay alkhidayr ilmihiisa iyo isaga iyo haddii uu guur damco sii mahayaan gabdha waxay leeyihiin qabiiladiisu waa qabiilo muhaana oo aan maarata xaqiiro oo aan qiimo lahayn bay leeyihiin waa kaas marka wuxuu ku yidhi yaad uga soo tagtay markaasuu yidhi mawla mawaalideenna ka mid a markaasuu yidhi faistakhlafta calayhim mawlan ma nin mawlahaas kusoo dhaaftay markaasay kaaga yeeleen qaala inahu qaari'u likitaab اllaahi caza wajala wainahu caalimu biاlfaraa'idi kitaabka ilaahayna qof akriya weeyuu yidhi oo garanaya faraa'idkana yaqaano miisaanka marka wilaayada waxa weeyaan qaari'un likitaab اllaahi wacaalimun biاlfaraa'id markii maqaayiistu ay sax tahay ninkaas baa marka astaahila inuu madax noqdo laakiin hadday maqaayiistu idiraabto mawaasiin kala soo baxayda markaas ninka ugu sharta badan ama ugu dhibka badan ama ugu beenta badan ama ugu khiyaanada badan inuu madax noqdo qaala cumar amaa ina nabiyakum salى اllahu عalayhi waslama qad qaal ina allaha tacaala yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin wuxuu yidhi sidaa hadday tahay nebigeennu wuxuu yidhi ama nebigiinu wuxuu yidhi فالله سبحaaنه وتaعaaلى يرفع بhذا الكتاaب wuxuu kitaaبkan kor ugu qaadaa أqوaaمa dadyow ayuu kor ugu qaadaa ninkaas marka haddii waktigii jaahiliga ay ahaa lahayd inuu madax maka ka noqdo iska dhaafe wax uu ka astaahilay lama arko inuu koba u tirtiro xataa inay dhibsadana dhec kari lahayd laakiin rafacahu اllaahu bihi rafaca allaahu bihi hada اkitaab kitaabkaas baa ilahay kor ugu qaada wayadacu bihi aakhariina kitaabkana qeyb kale ayuu hoos ugu dhigaa qeybtii diidda oo rumay weysa oo aqbali weysa oo qaado weysa iyagana hoos bay u dhaceen marka waa war aad u qiimo badan weeyaan marka oo ka soo baxay min almulhami radi allahu canhu cumar وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه هليه رسولك أيان مقلي صلى الله عليه وسلم سوى لها اقرأ القرآن قرآن كأقرية فإنه إسقو يأتي يوم القيامة وهو إيمانها يوم القيامة شفيعا لأصحابه إسقو شفيعها يا asaxaabtiisa yacni dadkii siday oo garanhayay oo akrinhayay shaafic weeyaan marka oo mushafaca sida axaadiis kale ay tilmaantay wamaaxilun musadaq waa qof ka doodi doona yowma alqiyaama saaxiibkiisa oo doodana loo rumay doono وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل aataahu اllah rajulin maxaa loo jaray maxaa laga bedelay itnatayn ayb rajulun haddii la yidhaahdo mubtada khabar mubtada mubtada maxduuf maxaa laleeyahay markaas huwa rajulu wa rajulun ama humaa rajulu wa rajulun labadaas waa humaa rajulu wa rajulu ayb rajulu aataahu اllahu اlqur'aana nin allah subxaanaه wa tacaala uu qur-aan siiyey fahuwa yaquumu bihi anaa leyl waanaa nahaari warajulu warajuli aataahu اllahu maalan fahuwa yunfiquhu anaa leyl waanaa anahaari rawahu اlbukhaariyu wamuslim wuxuu leeyahay ibnu cumar nabiga ayuu wuxuu ka wariyey inuu nabigu yidhaahday laa xasada xasad ma jiro xasadka marka waxa wuxuu yahay xasad madmuuma iyo xasad madmuu mamduux ayaa jira marka xasadka madmuumka waxa weeyaan marad nafsi ah ama qalbi ah oo xaqiir ah oo qofkiisu uu jecel yahay nicamta adduunye ama nicamta aakhiro oo walaalihiis ay haystaan in alla ag mariyo oo alla ka wareejiyo cudar aada u liita weeyaan marka aada iyo aada u xun oo ay dhici karto axyaanan awsaafta shaydaanka inuu kasii awsaaf liito qofka sidaas oo kaleeta ah waxaa taariikhda lagu sheegay nin la dhihi jiray bay dhaheen sadiiq ibliis baa jiray bani aadamka wax walba waa lagu arkaa sadiiq ibliis nin jira buu ahaa wuxuu dhihi jiray bay dhaheen shaydaan maxaa laga rabaa dadku maxay ka rabaan maxay ibliis ka rabaan waxuu u geystay ma jiraan waa ku xadgudbahayaan gardarrabay maarata ula colloobeen buu dhihi jiray baa layihi beri ayuu ru'yo shaydaankii ku arkay ama ibliiskii ku arkay cabdullaahi ibnu hilaal baa dhihi jira bay dhah ninkaas markaasuu wuxuu yidhi nin wanaagsan baa tahay aada iyo aada u qiimo badan marka inaan ku abaal mariyo baan doonahayaa wax iga qabso buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi warqad igu qor maya nin baa u yimaad cabdullaahi ibnu hilaal markaasuu wuxuu yidhi inuu dan baan kaa doonahayaa maxaa iga rabtaa buu yidhi warqad iu qor buu yidhi ibliis baa rabi lahaa inaan la kulmeen oo ay dan iga haysaa markaasuu wuxuu yidhi warqad intuu u qoqoray buu wuxuu yidhi habeenkii adoon weysaysan intaad seexato barkinta hoos gasho warqaddaas warqadda wuxuu ugu qoray haadaa sadiiqii aduguna sadiiqay baa tahay waxaan rabaa dantiisa inaad u qabato habeenkuu shaydaanku u yimid markaasuu wuxuu yidhi nin wanaagsan baa tahay nin wanaagsan oo saaxiibkay ahna waa ku soo diray ee maxaa doonaysaa wuxuu yidhi arrin baan kaa leeyay haddan baan kaa rabaa inaa ii fuliso markaasuu wuxuu yidhi waayaha sheego wuxuu yidhi nin baa jiruu yidhi marka deris aan nahay haye waa nin aada u khayr badan oo cibaadaadka aada ugu dadaala buu yidhi haye waa nin axsaan badan buu yidhi oo dadka jaarkiisa aada u taageera haye anugu markaan joogo aada buu noo dhaqaaleeyaa buu yidhi haye markii aan maqanahana ciddayda iyo ilmahayga aada buu uga warqabaa buu yidhi haye maxaad doonaysaa buu yidhi marka waxaan doonaa buu yidhi nacmada u haysto oo adduunya iyo aakhiro inaa ag mariso oo ka baabi'iso markaas buu shaydaankii qayliyey waa dhawaaqay wiish buu yeeriyey wixii cafaariid midha adduunyada ka shaqaynaya isugu yimid markaasay waxay dhaheen mur yaa sayidanaa marka maxaan idinkugu yeeha ma garanaysin buu yidhi maya qof ilaahay uu abuuray oo iga shar badan ma garanaysin buu yidhi ma naqaan bay dhaheen kan baa iga shar badan buu yidhi arka xaasid weeyaan buu yidhi oo aanan arag asagoo kale xasadkiisoo kaleeto isagaa iga shar badan buu yidhi cabdullaahi ibnu hilaal sadiiq ibliis baa laga wariyey qisadaas oo maaragtay taarikhdu ay qorayso laa xasada ilaa fi itnatayni marka xasad ma jiro buu yidhi ilaa laba moogiye xasadka marka laba qaybood weeyaan inuu jeclaysto nicamta ilaahay qofka uu u fidiyey inuu dhaafiyo oo uu ka baabi'iyo waa qaybta madmuunka marka waxaa xasad la yidhaahdaa oo kale nicmo adduunyo oo qofka ilaahay uu siiyey ama nicmo aakhiro inuu jeclaysto iyadoo kale inuu ilaahay uu siiyo iyaduna ay saaxiibkeed u baaqi noqoto isagana xasad baa la yidhaahda laakiin waa xasad mamduux weya marka marka nicamtu way badan tahay qofka ilaahay uu siiyo waana kala sarraydaa marka xasad ku saabsan oo ka qiimo badan laba qof wax la siiyey qofku inuu jeclaysto inuu isagana alla uu siiyo ma jiraan weyaan marka labadaas waa sibaa ugu sarreeya laa xasada ilaa fi itnatayni waxa qofka uu jeclaysto walaalkiis uu haysto way badan yihiin laakiin labadaas ayaa ugu sarreyda rajulun aataahu llahu qur'aana nin waa nin allah subxana wa tacala qur-aan uu siiyey fa huwa yaquumu bihi anaa alleyl qur-aankii ayuu ku camal falaa saacaadka habeenka wa anaa'a nahaari iyo saacadka maalintii ku camal fala yaquumu bihi macnaheedu waxa weeye qur-aankii buu ku camal falaa ha akriyo maalin habeen ha akriyo salaad ha ku akriyo khaarij salaad ha ku akriyo almuhimu qur-aankii buu ku camal falaa weeyaan marka warajulu aataahu llahu maala nina allah subxana wa tacaala maal buu siiyey fahuwa yunfiquhu maalkiisii ayuu nafaqaynhayaa aanaa alleyl o aanaa annahaar saacaadka maalinta iyo saacaadka habeenka aalaa waa jamac mufradku muxuu yahay waxaan leeyahay aanaa waa jamac mufradkiisana inyun wa anyun wa inan inan anan inyun inwun afartaas mufraday laadu leeyahay tacliiq anan inan inyun inwun sida aala oo kale alan ilan waay mufradkeeda ama ilwun ama ilyun marka jamacuna waa aalaa haddii aala maaragtay marmar aad aragto mufradaadkeedu waa afar sida aala mufradaadkeeda ay afar u tahay anan inan wa inyun wa inwun saacaadka habeenka oo dhan iyo saacaadka maalinta oo dhan qof maalkiisii bixinayo sadaqaysanaya yaa kari kara habeen iyo maalin oo dhan inuu sadaqo ku jiro oo gacantiisu ay wax ka dhacahayaan ninkaas unbaa ah nin la niyeysa karo ama la jeclaysa karo ama la tamaniyi karo nacmada uu haysto ilaan maalkii sidii loogu talagalay ayuu u gudanhayaa marka waa nin cibaadada maaliga aheedna qimo ku ah cibaadadii badaniga aheedna qimo ku ah oo qur-aan akhrintii ah ورويناه أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها حديث كان محمد يا مركا وحديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن مسعود وان كوري نبو ليه ورسولك أويرا هذي laa xasada xasad ma jiro ilaa fi tnatayni laba mooye waa xasadkii la ogolaayo oo mamduux ahaaye rajulun aataahu llahu maala nin ilaahi subxaana wa tacala uu maal siiyey fasalladahu maalkiibuu ku salliday calaa halakatihi halaagiisii maalka oo fi lxaqi uu ku halaago bal tacbiirkaas u fiirsada maalkiisa halaagiisii maalkiisii uu kulli bixinayo waa sida kii horeeto oo saacad kasta oo habeen iyo maalinba maal bixinhayo kana wuxuu cabiray marka xadiidkaanu halaag maalkiisii buu halligahaya oo xaguu ku halligahaya mashahwaad buu ku halligahaya maya xaq buu ku halligahaya warajulu aataahu llahu xikmatan iyo mid allah subxaana wa tacaala uu xikmad uu siiyey fa huwa yaqdii bihaa xikmadii ayuu dadka ku kala saarhaya oo ku kala xukminhayaa wa yucallimuhaa dadkana waa barhaya ayb marka تجوidka yarka ahay aan ku xujano weeyaane kan marka halkaas noo joogo تجوidkaan ku xujananaa hada وبilah توفيq sلى الله وسلم